kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee salaamaha nuur haye noo soo qabo dhambaalka ugu horreey waxaa nasiib u helay daandureeyo dadka kale ah maymuuna macalin xuseen iyo saygeeda aadan cabdulle jabriil iyo caruurtooda ikhlaas aadan cabdulle waxaa kaloo ku jira sumaya sabaax cabdiqani suhayb hooyo khadiijo sheekh ibraahim ab ismaaciil maxamed abuukar cabdiyare ismaaciil maxamed iyo khadiijo cabdu ibraahim aadan maxamed ismaaciil abtacali maxamed xasan iyo asxaab kale oo aada u fara badan waxay hambalyo dhalasho ay halkani u marinayaan lamaanaha kale ah deeqo ismaaciil maxamed iyo cabdikariim saciid oo ay gabari ugu dhalatay xerada qaxootiga xagardheer gabadhaasi waxaa loo bixiyey sabax waxaan leenahay sabax ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacdo aamiin dhambaalkana nuur waxa uu nooga yimid awoowe abshir cali iyo xaawo cali daahir iyo awoowe bashiir guure iyo hindi jaalle iyo habaryar faadumo abshir adeer cabdirasaaq guure adeer maxamed guure adeer cumar guure adeer faarax guure adeer ibraahim guure iyo eedo safiyo guure sacdiye guure iyo eedo maymuuna guure eedooyin leylo guure iyo maryan guure waxaana ay jecel yihiin inay taaniya dhalasho ay u diraan isbahaan abshir cali iyo cabdiqani guure oo gabadh ugu dhalatay magaalada nairobi ee dalka kenya gabadhaasi oo loo bixiyey yara cabdiqani guure waxaan leenahay soo barbaar noqotay waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta aamiin hambalyo taasi la mid ahna waxaa diraya dadka kale ah maxamed cali daahir iyo cabdulqaadir cali daahir bashiir cali daahir faadumo cali daahir shukri cali daahir iyo xaawo cali daahir nuura cali daahir iyo ha ka reebin bay yidhaahdeen nuur xasan nuur waa aniga dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay halkaani hambalyo iyo bogaadin ay u marinayaan ismahaan abshir cali iyo cabdiqani guure oo ay gabar ugu dhalatay magaalada nairobi ee dalka kenya gabadhaasi oo loo bixiyey yare cabdiqani guure waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta ugu horraysa in dhegeystayaashan u ciyaarayno galabta waa babaygii jamaame dadkii maxamed mooge iyo ribo maxamed nuur haddii aan dhabbaalkan qaato waxaa uu noogu yimid adeer cabdixaamid macalin yuusuf iyo adeer cabdiweli macalin yuusuf adeer cabdiqaadir maxamed cumar dufte iyo eedooyin nadiifo macalin yuusuf iyo xasne macalin yuusuf iyo samiro macalin yuusuf iyo iqla macalin yuusuf iyo maryan sheekh maxamed iyo cabdi maxamuud cabdulaahi xaaji xasan waxaa kale oo hambalyo diraya habar yar sararyoon cabdulaahi xaaji xasan iyo habaryar istanbul cabdulaahi xaaji xasan istariix habaryar xaliimo ibraahim xaaji xasan istariix iyo ayeyo leyle xaaji xasan istariix iyo ayeyo malyuun cabdi guduudow iyo cabdulaahi xaaji xasan istariix iyo ayaanle xasan cabdiraxmaan xaaskiisa zahra cabdalla cawad iyo asmo xuseen abuukar iyo wiilkeeda redwaan cabdikariin maxamed iyo ayaanle xasan cabdiraxmaan qoyste iyo xaaskiisa zahra cabdalla cawad iyo asma xuseen abuukar iyo wiilkeeda ridwaan cabdikariin maxamed dhammaan reer macalin yuusuf iyo reer xaaji xasan istariix waxa ay taaniyad farxad leh ay gaarsiinayaan aabba macalin maxamed macalin yuusuf iyo hooyo xaliimo cabdulaahi xaaji xasan istariix oo gabar ay ugu dhalatay degmada wadajir waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey maqdis allaha ka dhigo tii soo weynaato oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta aamiin ayaan leenahay aamiin ayaan ana u raaciyey hambalyadani waxaa diray dadka kale ah ibraahim ciise maxamed iyo cali aadan maxamed cabdiraxmaan shiine iyo ifraax cali maxamed xaliimo ciise maxamed suure maxamed diiriye iyo sabaad maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkani u marinayaan lamaanaha kale ah yaasiin jaamac maxamed iyo salma cabdi aadan waxa ay gabari ugu dhalatay magaalada burco waxaanu leenahay gabadhaas ha noqotay tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idin haynaa heesta anoo ku arkaayo maanka orda axmed naaji sacad iyo faadimo qaasimin hilowle
Yeah. adoon ku arka imaanka ordaay adoon ku arka imaanka ordaay adoon aragtay aheene inaan aqalka imaad ma ahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan kuu keene adoon aragtay aheene inaan aqalka imaad ma ahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan kuu keene asturnaana oon iska adkaane intaas iga yeel arwaaxeyga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaas iga yeel arwaaxeyga waaye adoon ku arka imaanka ordaaye adoonku arka imaanka ordaaye adoonku arka imaanka ordaay adoonku arka imaanka ordaay inaan arrindaan aan kuu sheego iyo ajarku ma soo aadine igaarisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye inaan arrin been aan kuu sheego iyo ajarku ma soo aadine igaarlisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaatee inan yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba maa kula ahaatee adoonku arka imaanka ordaaye
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray dhammaan ilmo jaamaca muuse bilo oo kale ah hodan jaamac muuse iyo sucaad jaamac muuse iyo cumar jaamaca muuse xaaskiisa iyo caruurtooda iyo daahir jaamaca muuse daljer iyo maxamed jaamac muuse iyo nuuridiin jaamac muuse iyo doctor salmaan jaamac muuse waxaana ay hambali u dirayaan maxamed cumar ow jibriil iyo marwadiisa oo wiil uu ugu dhashay magaalada hargeysa somalilan waxa ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhig kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara aamin ayaan leenahay waxaa dhambaalkani uu naga soo gaaray dadka kale ah leyli isaaq aadan iyo ruqiye isaaq aadan sokore isaaq aadan jannaay isaaq aadan carfoon isaaq aadan iyo xaawo isaaq aadan maane isaaq aadan iyo cabdulaahi isaaq aadan xasan iyo aadan iyo faarax ayaa sidoo kale ku jira dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan aadan isaaq aadan iyo fardowso baaruud oo ay gabar ugu dhalatay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gabadhaasi waxaa loo bixiyey maariya maariya waxaan leenaha ha noqotay tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray nuuro hooyo batuule xaashi iyo aabe xasan sheekh aadan iyo yuusuf xaaji cabdiraxmaan maade iyo xaaskiisa iyo cabdifataax xasan sheekh aadan cabdulaahi xasan sheekh aadan iyo cabdiqani xasan sheekh aadan iyo cabdimaajid xasan sheekh aadan iyo cabdikaafi xasan sheekh aadan cabdiraxmaan xasan sheekh aadan iyo cabdiwakiil xasan sheekh aadan iyo xamdi xasan sheekh aadan iyo saygeeda cabdikariin xaaji iyo faaduma xasan sheekh aadan iyo cabdixakiin cabdulaahi sheekh aadan iyo cabdisalaan cabdulaahi sheekh aadan cabdirasaaq cumar sheekh aadan nasro nuur isaaq qamar nuur isaaq iyo aamine nuur isaaq iyo cabdiqani nuur isaaq iyo axmed nuur isaaq iyo maxamed nuur isaaq iyo cabdinaasir nuur isaaq iyo xabso nuur isaaq dhammaanna waxa ay kala joogaan nairobi mandheera iyo beled xaawo waxayna hambalyo gaarsiinayaan cabdimaalig xasan sheekh aadan iyo raxmoon nuur isaaq oo arooskooda uu ka qabsoomay mandheera waxaanay leeyihiin arooskiina aamiin heesta saddexaad aan idiin soo qabanayno waa hees qaraamiga waxaa qaada maxamed axmed
Thank you.
haatanna waxaa noo baaqayaa alxaaj mursal axmed quule iyo qoyskiisa aabe cabdiwahaab gurxan iyo caruurtiisa yaasiin xuseen maxamed iyo qoyskiisa nasteex bedel sheekh maxamed iyo faysal cabdi ceydiid ifraax cabdiwahaab gurxan iyo sawde cabdiwahaab gurxan hooyo cudbi axmed hinde rashiid maxamed ogaadeen samiiro rashiid maxamed ogaadeen iyo maxamed rashiid maxamed ogaadeen maryan rashiid maxamed dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad aroos oo wacan ay hawada u marinayaan jaabir rashiid maxamed ogaadeen iyo caashe cabdiwahaab gurxan oo arooskooda uu ka dhacay toddobaadkii hore magaalada nairobi ducada waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba alla uu kala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idin haynaa heesta qadar dhacay canaan maleh iyo cumar dhuule cali heestaasina dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay barnaamijkii salaamaha waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabad gelyo
qalabna waa la sixi jiray labadaysu qalantana qaar kalaa dilayo isu qoonsadaa jira calaf lagama quustee qaban qabadaan waday qormadii aan teginay ayaan weli qorsheeya calaf lagama quustee qaban qabadaan waday qormadii aan teginay ayaan weli qorsheeya wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku tibay wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku tibay qayrkeedu roonay qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob-qodob u sheega qayrkeedu roonay qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob-qodob u sheega qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa quyar socoodka laafyaha markad luga qaadiyo qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa quyar socoodka laafyaha markad luga qaadiyo waxyahaaga waxyahaaga kala qoran waxyahaaga waxyahaaga kala qoran dhexdaad qalanca moodiyo qortiyo cabaryaha dhexdaad qalanca moodiyo qortiyo cabaryaha sunnayaasha qalin kale timaha dhabarka qariyo qosool kiyo jaleecada markaan kugu qiyaasa ama kugu qadariya qosool kiyo jaleecada waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariya hablihii quraysheed qoonkii fardowsee